dowladda ayaa waxay ku sheegtay la dagaalanka iyo qabqabashada waxay ugu magac dartay dadka dembiilayaashaee dembiyada ka geysanaya magaalada gaarisa in ay iminka ku raacdaysanayso qaar ka tirsan degmooyinka gobolka waqooyi bari guddoomiyaha degmada gaarisa macalin maxamed ayaa waxa uu shaaciyey in qaar badan oo ka mida dembiilayaasha ay caadaysteen in ay ku firxaan gudaha gobolka waqooyi bari balse iminka ay jiraan ciidamo si gaaro loogu tababaray oo raacdaysanaya crime unit caadi ma ahan tan waa cracking the web niman baaritaan ma ahane in dad badan ay gudaha soo dhigaan loo keenay oo hadda ilaa iyo mandheera ciidan loo diray maxaa yeele waxaan ogaanay dadka markay meesha ka baxsaan wajeer iyo mandheera ama xarooda qaxootiga ay ku dhuntaan adduunyadaas kolley marka ciidan baa loo diray marka gobolka dhan coverage baa lagu samaynhayaa taasaan rabaa marka dadweyneha inaan u sheega dhicisow meesha la yidhaahda waa wadada keli ee kasoo dhacda ilaa soomaaliya musuq maasuqa badan lasoo mariyo marka wadadaas inaanu xirnaan rabnaa baria baanu dhigaynaa hadduu alla yiraahda sifa maxaa yeele dhiciso wadadaas haddaanu xirno kora kora waxaa jeella road block ifteen police wakti kasta meesha ay taagan yihiin maalintii shalay taaheed ayaa sidoo kale olola ballaaran waxa uu ka bilowday xeryaha qaxootiga dhadhaab taasoo fatishaad iyo baaritaano fara badan lagu qaaday boqolaal qaxooti ah oo ku sugnaa xerada qaxootiga ifo sidaasina idaacadda v o e da waxaa u sheegay deeq xuseen kadiye oo ah guddoomiyaha xerada qaxootiga ifo macnaha dadka waxaa la soo galay xerada ifo qaybo ka mid ah dad badan baa la qaqabtay kuwaasoo loo raacaya macnaha dadka sharciga aan haysanin sharciga ama qaxootinimo ama kenyaannimo ah ayaa la qabtay waxaa la geeyey saldhigga booliiska kadibna wixii sharcigiisa uu sax noqdo oo sharcigiisa la helay waa la soo daayey waa tahay dad dil ama jirdil ama dhibaato loo geystay ma jiraan inta operationka uu socday
maya aniga lama kulmin hadday jiraanna waxaan anigu la kulmay ama hadda aan riboortki jacaan helay ma ahan mana arkin maxilligaas hadda waan waan dhex joogay meelaha operation ka dhacay waan ka dhagaag dhawaa ma la kulmin wax jirdil iyo wax macnaha dhacayo wax boob iyo wax faraxumayna midna maan arkin waata iskartu ma suuqay joogeen mise xaafadahay gelayeen
xaafadaha abreshinka lagu sameynaya waxaa xaafadaha suuqa dariska laa ee u xiga xagga suuqa wax ilaa iyo iminka dambiilo oo la qabtay oo idiin sheegeen ma jiraan
wax cad oo hadda dambiila oo la dhahay dambiil waxaasaan raadinaynay oo waan helnay ma ana maqal sidee baad u aragtaa marka ka mas-uul ahaan howlgalkan ay ciidamada booliisku wadaan wallahi howlgalku waa waa shaqo dawladeed waana sida hadda ugu dhacay saaka ugu dhacay waxaan u arkay si nidaamsan inay ahayd subxad ka hadda ka hor afreeshimo hore oo na tabsan jiray oo dhab iyo boob iyo dil na soo mareen oo ka fool xun baa jireen kiis maanta waxaan u arkay inuuba ku wanaagsan u ahaa xiliyadan oo kale marka ay dhacaan dhacdooyinka noocan oo kale waxay ciidamada dowladda dalkani kenya sheegtaa in iskaashi ay la samayso ciidamada dowladda ku-meel gaarka ee dalka soomaaliya dhaca xuduudda kenya iyo soomaaliya heybe axmed cabdulaahi waa taliyaha ciidanka booliiska degmada dobley wuxuuna idaacadda v o e da u sheegay in ay xirayaan xuduudda dhankooda ilaala dheeraad ana u yeelanayaan cid walba oo kasoo gudbaysa xuduudda kenya iyo soomaaliya markii shil dhaco waxaan u xidhnaa xuduudda mana hella inta badan dad aan waxba wadanin oo isku nooca oo isku sambala oo isku isku qabiila oo soomaali ana soo mara maanaan arag weli cadow aanu u malayna kii wax soo dilay hadalhaynta ugu badan ee gobolka waqooyi bari ayaa waxay noqonaysaa xaaladda sii cakirmaysa ee maalinba maalinta kasii dambaysa boqolaal qof loogu xirayo xabsiyada kala duwan ee gobolka waqooyi bari tanina waxay noqonaysaa ilaa iyo iminka in aysan jirin siyaasi ka mida siyaasiyiinta oo ka hadlay ama ka danqaday xaaladda ku haysata dadka boqolaalka gaarayo ee xabsiyada maalinba maalinta kasii dambaysa loo tixaabayo qaarkoodna maxkamad lasoo joojinaya qaarkoodna dib loo soo daynaya kadib markay dembiye lagu soo waayo go-aankan ayaa waxa uu daba socday kadib markii toban ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada gaarisa dabley ay qudha kaga jareen hodheel ay ka cunteynayeen gudaha magaalada gaarisa taasoo keentay in madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta uu amar ku siiyo taliyayaasha ciidamada dalkani kenya in ay soo qabqabtaan dembiilayaasha waxa lagu sheegay dowladda ayaa shaqo joojin waxay ku samaysay ilaa iyo toban ka mid a ciidamada amniga sidoo kalena waxay shaqada ka joojisay ilaa iyo lix caaqil maxamed faarax shire v o a nairobi